halkani waa washington laanta af soomaaliga ah idaacadda v o a waad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com waa maalin axada bisha oktoobarna waa saddex sanadka laba kun koob iyo labaatan afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo magaalada washingtonna saacaddu waa lixda iyo barka subaxnimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaysaa anigoo ah caashi ibraahim aadan qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaad ku maqli doontaan xiriirka dhaxal ee ka dhexeeya hibada iyo hal abuurka
laakiin haddana balse waa hidda keentaydiyo waan hidda socdaa oo waa hidda socod qoyskayga inta kale xitaa ma yeelanin ilaa hadda intaan ogahay kolkaa waxay ilaahay galladii inay hibadii aniga inay hiddihii inuu aniga iisoo gudbo
cayaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka aljeeriya ayaa sabtidii shalay diiday sida hadalka loo dhigay faragelin aan la aqbali karin oo ku saabsan arrimaheeda saacado kadib markii ay baariis uga yeertay safiirkeeda kadib hadallo ka soo yeeray madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo ay warisay warbaahinta faransiiska iyo tan aljeeriya wargeyska maalinlaha ah ee faransiiska ee le monde ayaa qoray in macron uu hadallo xasaasi ah ka sheegay gumaystihii hore ee faransiiska intii uu socday kulan uu la qaatay khamiistii mid ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay dagaalkii gobonimad udirarka bayaan ka soo baxay madaxtooyada aljeriya ayaa lagu yiri kadib hadallo aan la dafiri karin oo ilo badan oo faransiis ah ay magac ahaan u nisbeeyeen macron iyo aljeriya waxay muujinaysaa diidmadeeda gaarka ah ee faragelinta aan la ogolaan karin ee arrimaheeda gudaha tobanaan kun oo qof oo reer baraaziil ah ayaa isugu soo baxay waddooyinka dalka sabtidii shalay iyaga oo mar kale ku baaqaya in la rido madaxweynaha aan shacbiyadda lahayn ee jeer bolsonero sabab la xiriira siduu wax uga qabtay cudurka faafa ee coronavirus iyo arrimo kale dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay rio de janero sao paulo iyo brasilia iyada oo iyo sidoo kale magaalooyin iyo degmooyin kale oo badan oo qayb ka ah ololaha sida hadalka loo dhigay qaranka ee eri bolsonero kaas oo ay taageerayaan dhowr iyo toban xisbi siyaasadeed oo garabka bidix ah iyo sidoo kale ururada shaqaalaha arrimaha kale ayaa waxaa ka mid ah in madaxweynaha garabka midig uu la kulmay dhaleeceyn kulul oo ku saabsan sida uu maareeyey masiibada oo ku dhowaad lix boqol oo kun oo qof ay ugu dhinteen dalka boqolaal qof ayaa waxay socod ku mareen bartamaha rio de janerio iyaga oo ku qaylinaya bolsonero ha dhaco mar kale duhur wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan waa maalin axad ah bisha oktoobarna waa saddex sanadka laba kun iyo koob iyo labaatan haatan aad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa soo diyaarisa iyo soona jeedinaysa sagaal siciid faarax
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idiinkaga imanaya magaalada jabuuti ee caasimadda jabuuti waxaana barnaamijkeeda la socodsiinaysaa anigoo ah sagal siciid faarax barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaynu ku soo qaadanaynaa sida loo kala dhaxlo hibada waxaana barnaamijka igala qaybgelaya waa beri cabdi cilmi oo ka mida dhallinyarada abwaaniinta ee dalka jabuuti islamarkaana ka dhaxlay hibadiisa awowgii oo gabyi jiray bismillaah waad mahadsantahay sagalay aad baanaan ugu faraxsanahay kulley inaan ka qayb qaato barnaamijkan hibada iyo hal abuurka oo kulley dhegaystayaasha aniga ka mid ahay aadka u xiiseeya ee ku taxan ee mar walba ku xidhan aniga hal abuurnimadaydu kulley waxaa la yidhahdaa soomaalidu waxay tidhaahdaa hal abuurka ama suugaanta ama gabyaaga saddex midkoodun bay u aanaysaa inay noqoto hiba keentay iyo hidde keentay iyo hawle keentay inkastoon anigu aaminsanahay inay markay hiba keentay laydhaa inayna hibadu ka maqnayn mar walba labada kale lasoo tilmaamay balse aniga tayadu waxa weeyaan waa hidde keentay oo waxaan kasoo jeeday qoys kolley ama awowgey ayaa gebyi jiray markaasaa darteed waa hidda keentay weeyaan
marka markuu awow gabi jiray adna waxaad raacday waddadii awowo inkastoonan kolley aniga awow aanan isa soo gaadhin oo kolley awowgey wuxuu dhintay aabbahay oo sagaal jira markaasaa darteed waxaad dareemi kartaa inaanu farqi weyn ama wakti dheeri aan noo dhexeeyey a oonad arki karayn oonad sugaantiisa kaga dayan karin laakiin haddana balse waa hid hidda keentaydiyo waa hidda waan hidda socdaa oo waa hidda socod qoyskayga inta kale xitaa may yeelanin ilaa hadda intaan ogahay kolkaa waxay ilaahay galadii inay hibadii aniga inay hidihii inuu aniga iisoo gudbo ayay noqotay markaa markii la oranayo waxaan hibaan u leenahay qofka ma isagoo iska jooga iskaga soo dhici mise isagaa isku daya sida sidaad sideed ku ogaatay inay tahay dhinaci awo wax ka yimid
dhulka macdinta le ee isagale waxaa laga dul arkaa raadadkeega oo calaamado ayay yeelataa qofka hal abuurkiina wuxuu leeyahay calaamado noloshiisa ha gelinka hore noloshiisaba ka soo baxa oo ka muuqda sida inuu xiiseeyo aw jeclaado suugaanta iyo afka aw jeclaado sababtoo ah suugaantu waa salka afka soomaaliga iyo kaybka ugu weyn ee afka soomaaliga uu leeyahay saa darteed qofka hal abuurka ah waa inuu xiiseeyo qofka hal abuurkii kolka ugu horeysaba waxaa laga dareemaa qofka inay hiba hal abuurnimo ay ku jirto inuu xiiseeyo suugaanta iyo afka saa darteed aniga laftaydu waxaan ahaa dhalinyarada kolkaa ugu horeysay suugaanta iyo afka aadka u jecel dabadeedna waxay noqotay inay noqotoba inay aniga aan ogaadaba inay igu jirto hibadii hal abuurnimadu sida hadalladaado isku toosa sida inaad qof sheekayahana noqoto asxaabtiisu ka helaan oo u hiloobeen sheekadiisa iyo hadalkiisa waa saasoo kale ayaad kulley dareemaysaa marka calaamadahaasoo kale marka waxaa jirta il kaasoo burqanaysa oo kudaransinaysa inay wax jiraan waa absolute saa weyaan il baa jirtay kudarans kaasoo burqanaysa oo inay wax jiraan ha qofka dhalinyaradayna malaha xagga jacaylku inta badan u nugul yaho waxaad isku dayin kolley adoo inaad wax samayso jecel unbaad arki haba hauba badnaatay kolley muuqaalka iyo dakolba wixii hareerahaaga jiray marka kii kuugu horreeyay aad samayso maxaad ku samaysay muxuun ahaa kii ugu horeysay kulley isagale aan sameeyo anu horta inkastoo aan arrimaha bulshada guud ahaan ka wada hadlo laakiin gaar ahaan dhinacaan u jecelaa jirta oo suugaanta nebi ammaanka ah suugaanta nebi ammaankaa ayay ilaahay galadiisa noqotay inay noqoto tii igu horeysay ee aan curiyo taasoo ah ka hadlaysay kulley dhalashadii xabiibka sala allahu aleyh wasalam oo ah kulley ugu dambeynna iminka hadda aan ka qorayba kulley boog magaciisa la yidhaahdo mahuraan oon suugaantii nebi ammaanka kusoo ururiyey kolley maansadaasi ayaa ugu horreysay sagalay runtii cid kaloo ammaan u qalantoon xabiibka ahayn sala allahu alay wasalam ma jirto oo ka sharaf iyo karaamiyo haybad iyo wax lagu ammaanaba badan meel fiican baad ka bilowda inkastoo dhalinyaro kale ay jiraan oo meelo kale ka bilaabaan tii kuugu horreysay aad samayso haddaad erayaeda wax naga maqashiiso tan waxay ahayd maansadii ugu horreysay hal abuurka ereygiiyo ambaqaadka maansadu waa ammaanta nebigo u araaran maaye eh balandhowragaadood alifley ka qaad eh abshirlaha dadweynow nebigii ilaahay isagoon arlada iyo ifka weli u soo bixin towraad iyo injiil ummadda ugu sheegee lasii wada ogaayow nebigii ilaahay markuu uurka uu galay caloosheeda aamina aabbihii xijaabtow kii subax isniineed adduunyada la keenee addoontii bishaarada ula timid adeerkii farxaddiisa awgeed xornimo u ahaatow nebigii ilaahay ayaantiisii dhalashada samada iyo aradkaba malaa'ig ilaahay ku ammaano yeelee ibliis hoogga badayow nebigii ilaahay ogow dhalashadiisii ifka maalintuu yimid waxaa jira abuur guud idaylkoodba deeqee istareex kalgacaliyo farxadda u ahaayow nebigii ilaahay ololkii shidmaayee baryo oogta dheeraah awadii isdamiyee ilaahyadii la sheegtee alla lala wadaajiyo asnaamtii dumeenee canfariirka gaalada ama kaagageliyee umuuraha bedelayow nebigii ilaahee markay cadhaxda saartiyo oogada xaliiman ah ayaankiisa gaarka ah kay ogaatay barakada ilaahay ku ladhayow beledkii abaartiyo oomanuhu ku raagee dhirtu ay abaadee omaskiyo kulayluhu aafeeyey noloshee ibaguriyey maalkii ililaha xareedda ah onkadkuu daraaddii ugu horshay eebow nebigii ilaahee anshaxiya asluubtiyo ku barbaaray edebtee odhaah toosan mooyee weligii afxumo iyo laga maqal ihaanee rabbigay ilaalshow isamkiisa nebigii amiin loogu darayee xaqoo loo adeegiya runta iilan jirayee ilaahay jeclaayow kartida iyo aqoontiyo dulqaadkiiyo adkaysiga aqli toosan nebigii ilaahay u dheliyee uunka ugu mudnaayow ilayskii mugdiga jiray adduunyada ka saariyo aroor caafimaadoo abid lagu badhaadho ilowshaha ka dheerow ummaddoo asqawdo is-addoonsanaysoo nimbakuu itaaliyo ka awood badnaado kaga jooga adhaxdow eedaad ku nool yahay kaana hel difaaciyo tol u aargudayiyo abtirsiima dheerayn gurmadkii ilaahee ku addimay sinaantow ummaddoo asqawdo shayddaan afduubo ubadkeeda hooyada loo kala ilaaqo urugiya ku nool ciil iyo oohin joogto ah nebigii ilaahee ididiilo geliyee umalkii ka saarow ummaddoo asqawdo rabbigii abuurtay idankiisa dunidiyo amarkii ku negidahay axadnimo u diido shirkii ay awow iyo abbayaal ka dhaxashay allanimo u barido ka indhala xaqiiqada ergadii raxmaanka ee ashahata yidhiow xuskaagaa udgoonow oon tiro naftaydo waxaan ahay agtaado ammaantaada nebiyow marna kama ilduufee mid u ursan baan ahay amintii la joogana salligaaga uduga leh afku kama habaabee ku jeer baan idhaahdaa amiinow bashiirow astaantii midnimadiyo iftiinkii xornimadow indheergaradkii diintow dhaga awdme nebigii eedaan ku furaye iridda u banneeyow kas ambaday xabiibkii garashada ilhaanshow nuurkii islaamkee nebiyada ilaahay u abuur horreeye una arag dambeeyow inkastoon aqoontay hagarli'i amiinow erayadan ku taagsaday kalgacayla awgeed halkuu uurku tabayiya ma abbaarinta bashada aayadaha qur-aanka ah kii lagu ammaanee xaqa loo idmadayow balse ugu dambayntii allabariga ducadan ku aroorin hadalkee allahayow mujiibow waxaan nahay addoommahan ku addeecay adigee amarkaaga yeelee islaamnimada sharafta leh aqbalee hoggaansamay rasuulkana ayidayee ambiyada dhammaantood usuushooda qirayee raxmaddaada eebow aakhiriya adduunkaba udgoonaha xuskiisiyo idankaaga nagu sii adigaa awood leh annagoo annagoo itaal daran taasay ahayd sagadhay kolley tii ugu horreysay maansooyinka nebi ammaankaa iyo guud ahaanba suugaanteyda marka halkaasaad ka amba qaaday ilaa hadda xaggay kula maraysaa
hadda waxay noqotay inaan suugaantii nebi ammaanka ahayd ee ugu horreysay maadaama aan soo tirinayey ilaa labada kun iyo sagaalkii oo anugu aan saaxada soo galay suugaanta suugaantii ugu badnayd in tirinayna ay noqotay dhinaca nebi ammaanka waxay noqotay imiga inaan soo ururiyo suugaantii nebi ammaanka aan isku ururiyo oon buug ka qoro magaciisa la idhaahdo mahuraan buuggaasoo kulley ay ku jirto toddoba maanso oo nebi ammaana oy qaarkood ku salaysan yihiin dhacdooyinkii waaweynaa ee nebiga sala allahu caleyh wasalam sida tan imigaan akhrininoo kaloo dhalashadiisii ka hadlaysay xabiibka sala allahu caleyh wasalam iyo dhacdada kaloo kulley ahayd leylatulmicraajkii iyo dhacdada kaloo ahayd tii hijirada iyo kuwa kalena waxa weyaan kuwo maxaba-a iyo ammaanta nebiga iyay noqotay maadaama suugaanta nebi ammaanka ay ugu tii ugu horreysay noqotay suugaantayda ay ku bilaabantay waxaan jeclaystay bal inaan ummadda uga dhigo buug buuggaasaana ka soo baxay sagale la idhaahdo mahuraan
markaa buug baad ka dhigtay buugga inaad qorto iyo hawshiisu imise kuu qaadatay buuggaasi kolley qofku shayga markuu jecel yahay kolley kuma hawshoodo shay markaad jeceshahay kuma hawlo kuma hawshoonaysid laakiin shayga markaanad jeclayn culays iyo hawl ayay kugu noqonaysaa saa darteed maadaama aan jeclaa inaan qoro waxaan odhan karaa wax hawl iyo dhibaato imay dhibin laakiin waktiga uu qaatay waxay noqotay wakti badan kol waxaan odhan karaa wakti dheer buu qaatay marna waxaan odhan karaa wakti dhow buu iska qaatay wakti dheer buu qaatay markaan idhaahdo dee wuxuu ahaa suugaantayda maadaama nabi ammaanku ay ahayd tii u horreyseen ku bilaabay labada kun iyo sagaalkii inaan kuu sheegay kulley wixii ugu horreeyeen tiriyey inay ahayd islamaansadani marka loo eego maanta waxaan odhan karaa waa wakti dheer dhinac kale marka laga eego qoraalkiisii iyo ururintiisii iyo habeentiisii iyo daabacadiisii iyada wax fudud bay noqotay sababtoo ah qofka hal abuurkii suugaantu markaa hore diyaarinayso unbay diyaarsantahay daabacadeedu wax dhibaataa inta badan male sababtoo ah iyadaa sii diyaarsan bo kolkuu suugaan tahay iyo markuu qofku kale u arrimaha bulshada kale ka qorayo tix iyo tiraab way kala duwan tahay kolley hadday tiraab tahay hadday tiraab tahay dee buugood ku daaliyo muddo badan inaad fikrado ururiso wax badan qabatay noqon laakiin hadday tix tahay tixda markaa aad diyaarinayso ayada habaysan tahay haddeed waxay u baahan tahuun in lagu dardaro faallooyinkii iyo habayntii aad bay u dhib yar tahay markaa sagalay marka buugga hadda uu soo baxay magaaladaad ku maad iibisaa mise waxaad doon dadka aad ugu deeqdo mise muxuu ahaa qorshaad marka
kolley su-aal fiican maadaama ay suugaantu tahay nebi amaan waxaan jeclaystay inaan bulshada u gudbo wanaaggii kolley aan rasuulka ka sheegay sala allahu calayh wasalam iyo ammaanta nebigu si ay dhallinyarada ugu gudubto iyo ummadda kaleba oo kolkii afkaygoo qura aanay ku koobnaanin buugga alxamdulilah wuu soo baxay su suuqana wuu yaalaa waana la heli karaa hadda oo suuqyada ayuu yaalaa kolley qiimihiisuna inkastoo xagga marka laga eego shay qiimo badan yahay oo sharfanihii makhluuqa lagu ammaanayo oo qiimihiisa wax lagu miisaamaaba anugu sagalay anu dhinacan aaminsanahay qiimihiisa wax lagu miisaamaa aana jirin haddana waxaan jeclaystay inay dadku si dhib yar u helaan oo qof walba u heli karo insha allah
dhegaystayaal guud ahaan waxaa intaasi nooga dhan barnaamijkeeni hibada iyo hal abuurka oo uu marti igu ahaa waa beri cabdi cilmi oo ka mida dhallinyarada abwaaniinta ee dalka jabuuti anigoo isagaa siciid faarax ayaa barnaamijkeedina socodsiinayay taniyo intaynu mar damba kulmi doono ammaana
sagal siciid faarax oo joogta magaalada jabuuti ee dalka jabuuti ayay ahayd oo barnaamijka hibada iyo hal abuurka halkaasi kusoo diyaarisay halkaad kala socoteenna waa idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta ee laanta af soomaaliga v o si toosa idinkaga imaanaya magaalada washington haatanna waa wararkii u dambeeyey dhinaca cayaaraha iyo cabdulqaadir maxamed mursal samakaab
kulanti wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinteennii cayaaraha aan ku bilowna kulamo ka tirsan qaar ka mida horyaalada waaweyn ee kooxaha kubadda cagta ee qaaradda yurub ayaa habeenkii xalay ahaa la ciyaaray iyadoo kulamo kale oo ka tirsan horyaaladaasina maanta la ciyaarayo haddii aan ku horrayno horyaalka ingiriiska kooxda manchester united ayaa barbaro hal iyo hal ah la gashay kooxda everton oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kulankan oo ka dhacay garoonka old travord ayaa kooxda manchester united oo goolka la hormartay waxaa u dhaliyey xidigooda marsial kooxda evertonna waxaa u soo barbareeyey xidigooda towsan tababare oliganer solsha ayaa kulankaasi lagu dhaliilay inuu kursiga keydka dhigay xiddigihiisa kale ah christiano ronaldo paul fogba iyo sanjo kuwaasoo lafdhabar u ah hannaankiisa ciyaareed ee sannadkan kooxda chelsea ee kubadda cagtana waxa ay guul caaqiba leh ka gaartay kooxda southampton kulankan oo ahaa mid adag ayaa ka dhacay garoonka stanford bridge ay ku ciyaarta kooxda chelsea waxaana saddex iyo hal ku adkaatay kooxda chelsea goolasha saddexdaa ee kooxda chelsea ee kulankaasi ku adkaatay ayaa waxaa u kala dheliyey xidigaheeda kale ah jabala warner iyo binchelwal goolka keliya ee la timid kooxda southamptonna waxaa u dhaliyey wod bros oo goolkula-aad loo dhigay gool u beddelay kooxda arsenaal ee kubadda cagtana waxa ay barbaro eber iyo eber isla dhaaf waayeen kooxda braton wolfis waxa ay labiyo hal uga badisay kooxda newcastle united lidis waxa ay hal iyo eber uga badisay kooxda watford banley iyo norwigna eber iyo eber ayay ku kala baxeen kulamo kale oo ka tirsan horyaalka brimier leaga ayaa maanta la ciyaarayaa waxaana ugu adag kulanka u dhexeeya kooxaha liverpool iyo manchester city labadan kooxood ayaana labadii sane u dambeeyey ku kala guulaystay horyaalka brimier leaga iyadoo kooxda manchester city ay tahay tan difaacanaysa horyaalka waxaana kulankan uu ka dhici doonaa garoonka anfield ee kooxda liverpool westham united waxay la ciyaari doontaa branford tottenham iyo stanvilla ayaa isku aadan halka crystal balas ay martigelin doonto kooxda kale ee leicester city horyaalka siraaga ee dalka talyaanigana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda sarantana ayaa hal iyo eber oga badisay kooxda genoa torino waxaa hal iyo eber oga badisay kooxda yuventus oo garoonkooda ay ku martigeliyeen kooxda inter milanna waxa ay labiyi hal oga badisay kooxda sosolo kulamo kale oo ka tirsan horyaalkaasi ayaa la ciyaarayaa bolonya iyo lazia ayaa isku aadan sabdoria iyo doneza ayaa is arkaya verona iyo spesiya ayaa isku aadan fiorentina iyo napoli roma iyo empoli iyo sidoo kale kulanka u dambeeya oo dhex mari doona kooxaha atlanta iyo a c milan horyaalka la liiga ee kubadda cagtana kulamo ka tirsan ayaa xalay la ciyaaray kooxda barcelona ayaa guuldarro weyn kala kulantay kooxda kale ee atlantic madrid barcelona ayaa xalay waxaa looga adkaaday laba gool iyo waxba kadib markii ay booqdeen kooxda difaacanaysa horyaalka la liiga ee atlantic madrid kooxda kataloniyanka ayaana u dhibtoonaysa bixitaanka messi waxaanay xal u laayihiin kaalintii uu xiddigaasi ku jiray kadis iyo valensia eber iyo eber ay ku kala baxeen real mayorka waxay hal iyo eber uga badisay levante asusunana waxa ay hal iyo eber ku garaacday kooxda kale ee rio falcano kulamo kale oo ka tirsan horyaalka laliiga ayaa caawa la ciyaarayaa ilja iyo saltafiga ayaa isku aadan sbanyol iyo real madrid ayaa isarki doona getaf iyo real sociedad vilareal iyo real batis kulanka u dambeeyana waxa uu dhex marayaa kooxaha garanada iyo sevilla wararkeennii cayaarahana waa naga intaa
abdilqaadir maxamed mursal samakaab iyo wararkii dhinaca cayaaraha ayaad maqlayseen haddii anigana mar kale aan idin xusuusiyo qodobada warka caalamka ugu weyn aljeria ayaa sabtidii waxa ay diiday sida hadalkae u dhigtay faragelin aan la aqbali karin oo ku saabsan arrimaheeda saacado kadib markii ay baariis uga yeertay safiirkeeda kadib hadallo ka soo yeeray madaxweynaha dalka faransiiska emmanuel macron oo ay warisay warbaahinta faransiiska iyo tan dalka algeria wargeyska maalinlaha ah ee faransiiska ee lemonde ayaa qoray in macron uu hadallo xasaasi ah ka sheegay gumaystihii hore ee faransiiska intii uu socday kulan uu khamiistii la yeeshay farac ka mid ah dadkii ka soo qayb qaatay dagaalkii gobonimo dirarka ee dhacay xiliyadaasi tobannaan kun oo reer baraaziil ahna waxay isugu soo baxeen wadooyinka dalka sabtidii shalay iyagoo mar kale ku baaqaya in la rido madaxweynaha aan shacbiyadda lahayn ee jer bolsonero sababo la xiriira sida uu wax uga qabtay cudurka faafa ee coronavirus iyo arrimo kale dadweyne aad u fara badan ayaa isugu soo baxay rio de janeiro sao paulo iyo brasilia iyo magaalooyin iyo degmooyin kale oo badan oo qayb ka ah sida hadalka loo dhigay ololaha qaranka ee ere bolsonero kaasoo ay taageerayaan dhowr iyo toban xisbi siyaasadeed oo garabka bidaxa iyo sidoo kale ururada shaqaalaha haatanna waxaad nala dhegaysataan heestan halkudhegeedu yahay mahigaan codka fanaanada khatra daahir cige
Thank you.
allahayow mari sahal muraadkayga ii sahal codka macaan fanaanada khadra daahir cigay heesta mihigaan ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii duhurnimo ee laanta af soomaaliga v o a waxaad ila socodsiinaysay anigoo ah caashi ibraahim aadan dhinaca farsamada waxauu ahaa maxamed cabdi xasan sandheere intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leennahay sidaas iyo nabadgelyo